bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkaroon ciidamada dowladda soomaaliya oo lagu amray in muddo toddobaata ay ugu saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin al-shabaabba gobolka shabeellaha dhexe dowladda soomaaliya oo qabatay dhallinyaro ka tahriibaya dalka maamulka gobolka shabeellaha hoose oo amray gawaarida inaysan isticmaali karin waddooyinka macmalka si loogu badbaadiyo duqeymo mararka qaar halkaas ka dhici karaa soomaaliya iyo dowladda kenya oo ka wadahday dagaalka ka dhanka ah al-shabaab warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan turkiga oo si adag ugu hadlay duqeymo israa'iil ay ka wado syriya qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eeba inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkoron markan waxaad kusoo dhawaataan isigiyo faahfaahsan aanu ku bilaawnay ciidamada dowladda ayaa lagu amray in muddo toddobaad ah ay ugu saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin al-shabaabba gobolka shabeellaha dhexe cabdiqaadir jakaarta ayaa inoo faahfaahinaya dhinaca kale al-shabaab ayaa la amray in muddo toddobaad ah looga saaro deegaanada ay soo galeen ee gobolka shabeellaha dhexe degmada aadyabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa hadda waxaa ka socda abaabulka ugu dambeeyey ee ka dhan ah maleeshiyada ururka al-shabaab idanoo horwoodaya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute liibaan axmed xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta hadda abaabulka ka wada gobolka shabeellada dhexe kana yimid deegaanada galmudug ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe ay muddo toddobaad ah iskaga xoreeyaan maleeshiyada ururka al-shabaab ee dhowaan soo galay deegaanadooda
ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado cadowgaas adinkani inaad sugnaataan oo aad iska dhicisaan oo godadka u gashaan war nimaan dhulkii aqoonin oo meelo shisheeye ka yimid caawa haddii laysku daro shabaabka afarta tuulo iyo joogo inta u dhexayso alkawsar dadka shabeellada dhexe ee la jooga labaatan qof ma dhammo oo deegaankaa u dhashay adinkoo deegaanka u dhashay sidee u dhex joogi karaan oo tubaha yaqaano oo luuqaqa yaqaano oo geedaha yaqaano oo caawa inay xabado ku soo ridaan biri inta ka goyn karo oo booyadda ka gubi karo dee saxba ma ahanba intiinaana aad dhibaateen karta arrintaas gudnimay noqonaysaa shabaab inuunu sii dhex joogo waxaan codsanaynaa waxa waaye in gacmihiinna ay ku suulisaan dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay inay idin kaalmayso ayadaa u taagan inay rasaas iyo wixii dhaawacma iyo wixii maaragtay farsamo oo dhan odayaashaa lagala hadli doonaa hadduu alla yidhaahdo arrintaas waxaa noo ballanaa in shabaab isbuucan gudihiisa gobolka shabeellada dhexe laga saaro lagana harin
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya titoor guuleed cabdijaliil oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay garab taagan tahay ciidamada deegaanka ee ku sugan degmada aadibaal kuwaas oo dagaal kula jira ururka al-shabaab
in aynan keliya intay idin hor istaagaan ama taleefon idinsoo diraan idinku guubaabiyaan inay cadowga iska dhicisaan inay idinka barbar dagaalamaan dagaalka idinla galaan hortiinna socdaan idinku hoggaamiyaan wax allaala wixii tasiilaada hadda dagaal ma sahlan bogta ee aad u baahan tihiinoo hadday ahaan lahayd tasiilaadkii loogu talagalay maaragtay dagaalka oo rasaasta ugu horrayso oo taakulayntu ka mid tahay oo caafimaadku ka mid yahayna idinla garab taagnaadaan marka ninka deegaankiisa lagu soo duulay ee in la gumeeyo la rabo ee xaqudirka ah ee uu hubo haddii uu maaragtay dagaalkaas ku dhintana shahiid yahay hadduu ku guulaystana xornimo iyo dadnimo iyo gobonnimo ku noolaanayo dawladdiisana barbar taagan tahay oy diyaar ula tahay inay taakulayso hadduu dhaawacmana daryeel u samayso waxaan is leeyahay doorasho kale uma furnoon ahayn inuu cadowga iska dhiciyo idinkaa ka nasiib badan meelahaas markay ku dhaawacmaanna dhaawacooda bakti maaragtay isu beddelaa inta u dhintaan hadday ku dhintaanna cid aasta ma helaan dowladda soomaaliya ayaa qabatay dhalinyaro doonaysay in ay dalka ka tahriibto ali aadan ayaa inoo faahfaahinaya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa waxa ay war-saxaafadeed ay soo saarta ku sheegtay inay ka hortagtay dhalinyaro badan oo dalka ka tahriibayay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliyeed ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa uu qornay sidan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda qaran ee ugu xil saaran tahay dowladda federaalk soomaaliya waxay muddooyinkii ugu dambeeyey xoogga saartay ka hortagga iyo la dagaalanka tahriibka iyo socdaalka sharci darrada ah hay-adda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay toddobaadyadii ugu dambeysay hakisay tiro socdaal sharci darro ah oo ay ku tahriibayeen dhalinyaro soomaaliyeed oo da-deedu u dhexayso siddeed iyo toban ilaa iyo shan iyo labaatan una safraya wadamada qaaradaha yurub eshiya iyo africa saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ee sanadka laba kun shan iyo labaatan hay-addu waxay ka hortagtay boqol labaatan iyo afar qof oo dhalinyaro soomaaliyeeda kuwaasoo qorsheynaya inay bilaabaan safaradooda tahriibka iyagoo u safraya qaaradaha yurub eshiya iyo africa war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu tilmaamay dhammaan in dhalinyarada lagu helay caddeemo muujinaya inay tahriibayeen iyadoo lagu wareejiyay hay-adaha ku shaqada leh ee dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu yidhi waxaa hay-addu waajib ka saaran yahay badbaadinta mustaqbalka dhalinyarada soomaaliyeed si aysan ugu halaagsamin badaha iyo sidoo kale khataraha kale uu leeyahay tahriibku sidaas awgeed hay-addu waxay waalidiinta soomaaliyeed ku baraarujinaysaa ka warqabka dhaqdhaqaaqa ubadkooda si aan wadajir ugu badbaadino khataraha ay la kulmayaan muddada ay safarka tahriibka ku jiraan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay kaalin buuxda ka qaadanaysaa hakinta socdaalka sharci darrada iyadoo diyaarin doonta barnaamijyo wacyigelina si dhalinyarada soomaaliyeed faham buuxa ay uga helaan khataraha ay wajihi karaan haddii ay tahriibaan ugu dambeyntii hay-addu waxay war-saxaafadeedka ku sheegtay maadaama hay-addu ay waajib ka saaran yahay badbaadinta dhalinyarada soomaaliyeed waxay guud ahaan hakisay socdaalka dadka aan qaangaarin iyo kuwa lagu qabto cadeymo muujinaya in ay tahriib u socdaan waxayna hay-addu dabagal iyo baaritaan ku sameynaysaa shakhsiyaadka iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha socdaalka kuwaasoo ku lug leh tahriibinta dhalinyarada soomaaliyeed maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa amray gabaarida inaysan isticmaali karin waddooyinka macmalka ah si looga badbaado duqeymo mararka qaar iska dhici kara ibraahim mayow ayaa warkani afgooye ka soo diray maanta wixii ka dambeeya waxaa si rasmi ah loo joojiyey isticmaalka waddooyinka aan ahayn kuwa waaweyne ay ka tagtay dowladdii dhexe ee soomaaliya kadib amar ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha hoose si loo badbaadiyo badqabka gaadiidleyda iyo dadka shacabka ee rakaabka ah waxaa la amray inaan la isticmaali karin waddooyinka macmalka ah ee dhex mara beeraha oo mararka qaar soo mara gaadiid aan la aqoonsan waxaana la sheegay in mararka qaar duqeemo ay dhici karaan si badqabka dadka loo badbaadiyana keliya la isticmaalo waddooyinka waaweyn sida waddada isku xirta shabeellada hoose iyo jubbada dhexe shabeellada hoose iyo baay iyo sidoo kale shabeellada hoose iyo banaadir kulan amni oo ay yeesheen saraakiisha amniga iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayayna awaamiirtan ka soo baxeen ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada afguuye ibraahim xasan cali isagoona sheegay in maamulka degmada dadka shacabka ah ku wargelinayo in aan la isticmaalin waddooyinka macmalka ah oo mararka qaar duqeemo ay ka dhici karaan digniin aan u jeedinayno bulshooyinka ku dhaqan gobolkan shabeellaha hoose khaasatan degmadan annaga maamulka aan ka nahay ee degmada afgooye waxaan rabnaa bulshada annaga aan mas-uulka u nahay inaysan wax dhibaato ah ka soo gaarin xaaladaha adag ee hadda dalka ka jiro waa og tihiin dhammaan bulshada in dalkan soomaaliya uu xaalad dagaal ku jiro gaar ahaan degmadan afgooye deegaana hoos yimaad ee dagaal ka socdaan waxaan rabnaa marka badqabka bulshadeena inaan ilaalino bulshada waxaan uga digaynaa inay isticmaalaan khaasatan gaadiidleyda waddooyinka maantay la shaacin doono la xanibi doono waddooyinka la isticmaali karo waa kuwii dowladda ee laamiye ka dhigtay ee waddooyin ka dhigtay waddo aan ahayn cidda isticmaasho ciidamada ammaanka waxay ula dhaqmi doonaan sida loola dhaqmayo cadowga marka waxaan diidannahay ummaddan masaakiinta ah ee marastaaho lagu dul dagaalamay in haddana dhibaato loo waday cadowga ay haddana saamayso waxaan ku celinayaa oo adkaynayaa in bulshadan reer afgooye iyo deegaanada hoos yimaado aysan isticmaalin waddooyin ka baxsan waddooyinka laamiyada ee loogu talagalay in gaadiidka isticmaalaan guddoomiye ku-xigeenka qorshaynta maamulka gobolka shabeellaha hoose bashiir maxamed yuusuf ayaa sheegay in haddii dad ay wax ku gaaraan haddii la duqeeyo gaadiid aan la aqoonsan oo isticmaalaya waddooyinka macmalka ah mas-uuliyaddeeda aysan qaadi doonin dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose dalkana uu ku jiro xaalad dagaal qaranka ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada isteedka oo iskaashanayo iyo maamulka gobolka waxay amar cad ku bixinayaan waddooyinka soo galo degmadan afgooyo oo aanan ahayna waddada laamiga ka soo gasho dhinaca walaweyn dhinac midda kasoo gasho haddoo al yidhaahdo degmada marko waddo aan ahayna gaadiidka dhibaato ku gaarto waxaad maaragtaa biyo kaskiisa u ka bada ayay noqonaysaa waxaan amar cadsiinaynaa bulshada waxaan amar cadsiinaynaa gaadiidleyda waxaan amar cadsiinaynaa qof kasta oo gaadiid wadato inaanan haddoo al yidhaahdo la isticmaali karin waddooyinka soo galo maaragtaa degmada afgooyo oo aanan ahayna labada wado laamiga ah wixii meeshaas wax ku gaaraan mas-uuliyaddeeda waxaa qaadi doona qofkii soo maraa qaadaya ma qaadayno annaga amar cad waxay ku amri yihiin ciidamada ammaanka hadday yihiin ciidanka maaragtaa dhulka hadday yihiin ciidanka xoogga oo hawada hadday yihiin ciidanka badda dhammaan waxaa lagu amrin yahay gaadiidka lagu arko wadooyinkaas soo maraayo haddoo al yidhaahda habeen iyo maalin in lagu duqeeyo waxaan rabnaa haddoo al yidhahda meeshaas meel cadow ay noqotay cadowga haddoo al yidhahda khawaariijta ayaa isticmaala waddooyinkaas shacabka iyo waddooyin kale lama kala yaqaano shacabkeenna qaaliga ahoo haddoo al yidhahda gobolka shabeellahood waxaa ugu baaqaynaa tuulooyinka iyo degmooyinka ay ku nool yihiin khawaariijta ay joogaan iyo meelaha xerooyinka ay ku leeyihiin ha laga fogaado amarkaasu waxaa bixiyey haddoo al yidhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo madaxweynaha statetka ha laga fogaado haddoo alla yidhaahdo tuulooyinka ay joogaan iyo geedaha ay ku hoos jiraan iyo magaalooyinka ay ayaga joogaan iyo dhufeesyadooda ha laga fogaado shacabka waxaan uga degaynaa mootooyinka laba lugoodleega ah oo saddex saddex iyo afar afarta lagu raacayo haddoo alla yidhaahdo waxa u aqoonsanahay inay nimankaasu haddoo alla yidhaahdo belashi de in kooma waayo insha allah haddoo alla yidhahdo warkooda waa lasoo afjaraa manaan dheereyna haddoo alla yidhahdo si deg deg in loo soo afjaraa rajaynaynaa waxaan rabnaa marka codsanaynaa inaan laga foojignaado shacabka ay ka foojignaadaan gadiileeda ay foojignaadaan maamulada degmooyinka gobolka shabeella hoose dhammaan guddoomiyaasha iyo guddoomiye ku-xigeenada waxaa la amrayaa inay shacabka ka wacyigeliyaan waddooyinkaas in la isticmaalo dowladda soomaaliya iyo kenya ayaa ka wadaday dagaalka ka dhanka al-shabaab maslax abuukar ayaa inoo eegaya madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya oo qadka teleefoonka ku wada hadlay ayaa waxa ay isla qaadaadhigeen xaaladda gobolka iyo sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada guud ahaanba gobolka gaar ahaan in kenya ay garab taagan tahay dagaalka argagixiso ee dowladda federaalk soomaaliya ay kula jirto kooxda al-shabaab kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey aada u xoogaystay madaxweynaha kenya william ruto ayaa qoraal uu baahiyey waxa uu ku sheegay in wadahadalka uu ahaa mid isfaham buuxa laga gaaray horumarinta nabadda iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada islamarkaana iskaashiga soomaaliya iyo kenya ee dhinaca ganacsiga iyo ammaankaba uu sii xoogaysanayo sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha kenya waxaa sidoo kale uu sheegay in muhiimad gaara ay siinayaan dadaal kasta oo lagu bixin karo in isbedelada amni ee ka dhacaya geeska afrika soomaaliya qayb ay ka noqoto islamarkaana dagaalka looga soo horjeedo kooxaha argagixisada lagu guulaysan doono isaga oo u rajeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ciidanka xoogga dalka iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed in dagaalkan ay ku guulaystaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha kenya ayaa dhowr jeer oo hore wadahadallo u yeeshay sidan oo kale islamarkaana looga hadlay xaaladda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kenya ayaa ciidamo badan oo kumanaana waxay ka joogaan gudaha soomaaliya gaar ahaan deegaano ka tirsan jubbaland iyagoo qayb ka ah howlgalka atmis ee haatan dhammaaday midka cusub ee haatan bilaaban doonana la filayo inay qayb ka sii ahaadaan si ay nabadgelyada soomaaliya dib u soo celinteeda uga qayb qaataan ciidamadan kenyaanka ah ayaa muddo ka badan labaiyo toban sano jooga soomaaliya iyaga oo deegaano badan al-shabaab kula dagaalamay inkastoo dad badan ay ku dhaleeceeyaan in sidii loo baahnaa aysan u wajihin dagaalka argagixisada ee soomaaliya ay u yimaadeen halkaaad naga dhegaysanaysaana waa radio jawhar markana warka dibadda dowladda turkiga ayaa si adag ku cambaaraysay israa'iil iyadoo ku eedeysay in ay tahay xukuumad cunsuriyata iyo xagjirnimo ku dhisan taasoo leh damac isballaareen oo khatar ku ah amniga gobolka bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa lagu sheegay in weerarada israa'iil ay ka geysanayso gudaha suuriya iyadoo aan wax weerar ah lagu soo qaadin ay yihiin kuwa aan la aqbali karin taasoo muujinaysa in siyaasadda israa'iil ay ku dhisan tahay hurinta colaadaha turkiga ayaa sidoo kale sheegay in xasiloon darro ka dhalata tallaabooyinka israa'iil ay si weyn u saameynayso ammaanka gobolka isagoo ugu baaqay beesha caalamka in ay tallaabo ka qaado si loo xakameeyo ficlada ay israa'iil halkaasi ka wado turkiga ayaa ku eedeeyey israa'iil inay wado quudinta kooxaha argagixisada ee syria ku sugan si ay halkaasi dib ugu soo celiso fowdadii horey ugu tagnayd wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fidhan ayaa israa'iil u sheegay in dan ugu jir in ay joojiyaan weerarada ay syriya ka wadaan haddii kale ay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo aysan xisaabta ku darsanin israa'iil ayaa kor usii qaaday xiisada dagaala ee ka taagan syriya iyadoo mar kale akhyaartan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawa na soo gaaray waana intaa cidduu warka iga seeganay waxay dib ugu dalacan karaan barta aynu facebook kulana radio jor sidaas iyo nabadgelyo